Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Biyaha Maamul Goboleedka Jubbaland oo ka duuleysa sidii bulshada magaalada Kismaayo ay u heli lahaayeen biyo nadiif ah ayaa xoogga saartay sidii loo soo gabagabey lahaa mashruuca biyo-gelinta deegaanka Yutoi kaasi oo saameyn ka soo gaartay fatahaadii xaaladda El Nino ee ka dhacday qaar ka mid ah deegaanada waqooyi ee magaalada Kismaayo iyadoo dib u dayactir lagu bilaabay goobihii fatahaaddu ay waxyeeleysay si loo dhammaystiro mashruuca biyo-gelinta wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ee maamulka Jubbaland Axmed Xuseen Baraka ayaa ka waramaya mashruucan biyo-gelinta ee lagu dhammaystirayo qaar ka mid ah deegaanada maamul goboleedka Jubbaland ee hoostaga magaalada Kismaayo waagii ay fatahaadihii ugu dambeeyey ay dhaceen biyihii guryahan way ka dulmareen hadda korkiinna ah marka waxaa dantu nagu khasabtay in inta badan shaqadii dayactir ka ahayd ee loo baahnaa la qabto wasaaraddii iyo wakaaladii iyo hay-addii i o m ba dib bay isaga kaashadeen wax alla wixii saameynay biyaha ka dhashay waa la dhammaystiray saddexdii fays fayskii koowaad yaa qayb ka dhammaatay welina qayb ay dhiman tahay fayskii labaad ahaantii way dhammaatay kii saddexaad ee bibelinekii kismaayo iyo yontoy ilaa iyo halkan mashruuca ilaa iyo inteegii biyaha intuwa weli qabyo weeye fayskii koowaad weli waxaa ka dhiman xirxirkii connectionnadii waxaa ka maqan bamkii waxaa ka maqan motoorkii daah badan ayaa jira oo muddo badanna wakaaladda iyo wasaaradda iyo doonarkuba waxay ka shirahayeen daahyadan iyo sababaha dhaliyey oo inta badan mas-uuliyaddeedu uu kontraktarka leeyahay waana la dardargelinayaa oo hadda waxaa jirta weekly meetings oo looga wada hadlo activity kasta oo bending ah iyo goorta uu dhammaanahayo waa nasiib daro dee mashruucii wakhti hore inuu dhammaaday ahayd ilaa ay haddana wuu nagu jiitamayaa insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa activitiyada yaryar ee dhiman hadda intii badneed mashruuca waa wuu dhammaaday saan filahayo waxaa dhiman uun sida soomaalidu marka guri la dhisanahayo finishing oo kaleta waxyaala yaryar oo finishing ah iyo pipelineka ayaa dhiman inahaasna inay soo gabagabeeyaan ayaan rajaynaynaa marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa aan bulshada reer jubbalandna u sheegaynaa in aan gabagabada mashruucani goordhow aan soo bandhigi doonno la daah furi doono kismaayo oo biyo macaan leh oo biyo webi leh oo la soo jiiday oo mashruucii ugu weynaa mashaariicda soomaaliya gaar ahaanna mashruuca ugu weyn biyogelin soomaaliya ka dhacda in meeshan kismaayo duleedkeeda ah laga furay waxaan rajaynayaa inay qolooyinka kaamaristayaasha ay si fiican infrastructureka intan la eg iyo barkadahan iyo jampariska iyo guryahan maamulka iyo loogu talagalay maaraynta ay duubeen dadkuna ay u soo bandhigaan mashruucan ayaa muhiim u ah dadka ku nool deegaanada waqooyi ee magaalada Kismaayo kuwaasi oo saameynay ka soo gaartay xaaladda El Niño